Deegaanka Abercrombie, oo qiyaastii labaatan kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, ayaa waxaa ku nool boqolaal qoys oo isugu jira kuwa deegaanka ku sii noolaa iyo kuwa ku soo barakacay, kuwaasoo wajahaya xaalado nolol xumo ah, haba ugu darnaato biyo la'aan baahsan oo ka jirta deegaankaasi. Deegaanka, kama jiraan adeegyada aasaasiga ah sida goobo wax lagu barto, xarumo caafimaad iyo biyo toon ah, hase ahaatee deegaanka waxaa ku yaalay hal ceel kaasoo hadda cillad ku timid. Dadka deegaanka ayaana sheegay inay meelo fogfog biyo u doontaan. Ugu horeyn, mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka warbixiyay baahiyaha ka jira deegaanka Abercrombie, gaar ahaan baahiyaha dhanka biyaha ah ee haysta bulshada ku dhaqan deegaankaasi.
Nin muxsun eh oo deegaanka dadka ka mid eh ayaa aa qoday marka deegaanka wuxuu hadda xoogiis ku tiirsan yahay wara oo waqtigaas qorraxda sii dheeraato waqtiga jilaalka la gaara warahi way guraan marka waraha jilaalki way guraan ceelkii marka deegaankan asal u ahaan lahay wax u qaban lahay asaga waay ninka muxsuninka ahayoo qooday intaasay tabartiisa ay dhammaan waayse marka amaba dowladda ama caawin kale oo hadda aan helnay ama muxsin kale ama wax noogu caawiyo ma jira marka dowladda ceelkaas inay noo naga caawiso oo wax ka qabad ay noogu soo basay aad baan u jecelnahay biyaha ceelka sidaa ugu badan sida hadda ceelasha la qodaaya ceelka u biyo macasa sida ay noogu dhaheenay ceelka birta dheer hadda laga cabo iyo ceelka kan weliba dadka sida ajreeriyada ay noogu dhaheen biyaha laga soo diray oon ka aragnay inuu ka macaysayaan rajaynaynaa marka insha allahu biyihiisina waa shan iyo toban mitir oo qoday shan iyo toban mitir qodmaadkiis markaa la geeyey way way ku jiri waayeen jirinaalka way ku jiri waayeen biyihiisa tankay ka badan yihiin marka xoolaha way cabi karaan dharka waa lagu dhaqan karaa oo xool xoole ceel xoolo wuu yahay deegaankana intaasoo udan eh waayo qofkii maqan wax wax kusugi kara waaye marka sida rajada weyn oon leenahayna haddii aan u helna ama deegaanka isxilqaama ama waxna caawiyo aan helna ceelkaas inuu macan yahaan aad u rajaynaynaa dhanka kale xildhibaan cabdirashiid cali indhiy oo ka mid ah golaha wakiilada jubbaland islamarkaana matala dadka deegaankaasi ayaa sheegay in si deg deg ah looga jawaabayo baahiyaha ka jira deegaankaasi islamarkaana ay wadaan qorshe lagu daboolayo baahiyaha haysta gaar ahaan dhanka biyaha
waa run iyo deegaanadan waa sax waa arintan wasaaradda waan kala hadalnay waan u tagnay arrimo badanaa xagga wasaaradda aan aan ka wada hadalnay xagga biyaha in dadkan ay rabaan in wax badan loo qabto macnaha maadaama waddankan marka arrimahaas anigoo ka xildhibaan aan dhowr maraa nimanka ugu tagay wasaaradda ah meel fiican ay noo maraysaa haddana waxaa laga yaabaa qolooyin inay soo diraan saan isku ogeyn hadda inay soo diraan qolooyinka wasaaradda biyaha wayna imaanaya insha allahu tacaala ceelkaanna waa waa qasab in wax laga qabto oo hadda maadaama ceelka uu macaan yahaba suu noo sheegay guddoomiyaha hadda ceelku waa macaan marka insha allahu tacaala taasna hawshaasna insha allahu tacaala iyadana sida ugu dhaqsiyaha badan aan u howlgelaynaa waa markii labaad aan kusoo laabanaya tuulada awaqbambala ma bantade marka dadkuna haddee xaalkooda waa soo wareysteen iyaa soo dhex marteen madhiina wax ku arkayseen dadku waxay isugu dhex jiraan dad danyar ah iyo kuwa barakacaya ma bantade iyo kuwa deegaanba intaba iskaga dhex jiraan